aniga waxaan qabaa horta dooda mar kastaba in la fur waa qabaa laakiin habkii loo mari lahaa iyo jidkii loo mari lahaa qaldan dastuurkan hadda jiro professionalka wuxuu leeyahay waxa la yidhahda dastuurka guddi a loo saara amendment ha lagu sameeyo qodobada qaarkood midda kalena midda u muhiimsan waxay dastuurka waxaa ka maqan shuruucdii u muhiimsanayd oo sida awoodda maamul goboleedka awoodda dowladda federaalka awoodda canshuuraha dowladda ay leedahay awoodda maxay ahayd maxkamadda federaalka waxaasoo dhan waa ka maqan yihiin sida daraaddeed horta in maxay ahayd xasan sheikh hadduu wax diyaarinayo iyo dowladdiisa qaybahaas muhiimka haray inay diyaariyaan ay isugu yeeraan stakeholders stakeholders stakeholder waa maamul goboleedka xisbiyada bulshada rayidka ah beeraleyda aqoon-yahanka professionalka dadka kulli matala kooxaha ay ka tirsan tahay dowladda xaniila shacbiga oo ka tirsan yahay waa inay ka qayb galaan oo national constitutional conference waa la yidhaha lasugu yeero adduunka hadda dastuur marka la bedelayo kenya waxay isugu yeertay waxay samaysay guddi expert ah guddiga expertki aqoon-yahan nooc kastaa ku jiray wixii la bedelaya soo diyaariyeen waxaa loo gudbiyey national constitutional conference taasaa maaragtay all stakeholder ay fadhiyaan wax saxday oo wax bedishay oo isku dibiriday sidaasoo kalea loo baahanya dastuur sidiisaba wax consensus ku dhisan is-aqbalid iswaafajin dadkao dhan ay raalli ka noqonayaan oo qarankan iyo dowladnimadan hore loo wadaayo ee maaragtay dadka stakeholderkana hadday qaarkood diidan yihiin hadhow waxay keenaysaa hadan dastuurkii mar kale in la bedelo waa tahay abukaat haddii aan ku weydiiyo waxyaabaha maaragtay dowladda madaxweyne xasan sheekh ay ku doodeysa waxaa ka mid ah dalkan si uu hore ugu socdo in dastuurkiisa la dhammaystiro oo dal sharciyadiisiiba ay qabyo tahay maaragta la jaanqaadkiisa caalamka iyo howlo badan ay uga xiran yihiin waxyaabihii maaragtay uu ballanqaadyadii uu madaxweynaha galana ay ka mid ahayd dalkuna aanu maaragtay doorasho qof iyo cod aadi karin ilaama dastuurkiisa la ansixiyo marka doodaha noocaasa maangalma kuula muuqdaan wallahi haddii ilaahay aan ka baqayno waddanka dastuur fiican in loo sameeyo waa u baahan yahay laakiin waxa qaldan waxay tahay habkii loo marayo stakeholderka waxaa ka mid a bulshada rayidka waxaa ka mid ah haweenka waxaa ka mid ah shaqaalaha waxaa ka mid ah ganacsatada dadkii oo dhan inay miiska fadhiyaan ay u arkaan waxaan wax ay wada leeyihiin dastuur wuxuu ku imaadaa consensus wuxuu ku imaadaa iswaafajin dadka fikirkooda negotiation uu ku imaadaa wuxuu ku imaadaa wadahadal ma aha koox inta qol la gediyey la geliyey oo guddi loo baxshay inay dastuur soo qorto ay dhahdo waa kanaad ko midaada kalena baarlamaanka arrintan waa ka weyn tahay haddii dastuurka aan wada bedelayno oo aan hagaajinayno nidaamkii federaaleynta aan gudbayno canshuurihii federaaleynta aan gudbayno maxkamadihii federaalka aan gudbayno all stakeholder waa inay maraan puntland waa muhiim inay imaataa maxay ahayd gobol kastana saasoo kale inuu talayta waxaan kaloo qabaa xataa maamul goboleedyada baarlamaankooda sida adduunka iyo aqoon-yahanada ay sheegayaan maamulada baarlamaankooda inay talada ay wax ku yeeshaan ay fikirkooda soo gudbiyaan stakeholderka waay ma aha ninka keliyo madaxweynaha ka ah